wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland oo kaashanayso hay-adda barakacyaasha jubbaland ayaa deeq raashiina u qaybisay qoysas ku nool deegaanka istanbul ee magaalada kismaayo kuwaas oo ka soo barakacay islamarkaasina saameyn ay ku yeelatay fatahaadii elino gudoomiyaha hay-adda barakacyaasha jubbaland cali aadan cali oo goobta raashin qaybinta kelmad ka jeediyey ayaa wasaaradda gargaarka uga mahadceliyey qaybinta raashinkan runtii waxaa weeyaan qaabka noocan wada shaqaynta aad baan u soo dhawaynaynaa oo haddee waxaa la kala jiidanaya ma jiraan waxaa weeye dadka danyartaa loo wada shaqaynaya haddii wasaarad gurmad ay tahay iyo haddii commission qaxootiya barakacyaal ay yihiin dadkaan baa inaga dhexeeya ee danyarta ee oo ah mujtamaca soomaaliyeed ee jubbaland degan dadka ugu liita marka aad baan ugu mahadcelinaya wasaaradda waxaan leenahay aad baan u mahadsantihin jazaakum allahu khayr dowladda imaaraadka carabta aan walaalaha nahayna waxaan leeyahay aad baan u mahadsan dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland maxamed cusmaan jaamac ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda ay u taagan tahay u kaalmaynta dadka nugul waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa hay-adda qaxootiga ee jubbaland in ay maaragtay iyo shaqaalaheeda iyo guddoomiyaheeda iyo guddoomiye ku-xigeenkeeda ay maaragtay si dadka u kala soocdaan qofka nugul iyo qofka aana maaragtay shalay wax qaatay ayagoo garanayaan u kala sooceen laba kun oo qoys sagaal kaam ka mid ah oo dhanka waqooyiga magaalada kismaayo soo kala soocay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ay shaqada u socoto waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in maaragtay ayna halkaa ku ekaanin shaqooyinka la sii wado wixii kale oo aan heli karno ka dowlad ahaan si wada jir ah aan maaragtay u qaybinno